أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يجب للميت waxau halkan sheekhu inooga hadlayaa wixii u waajibay qofka muslimka ah ee dhintay maa yajibu lilmeyit ayuu sheekhu ka cabbiray fuqahada kalena baabuljanaa'is bay yidhaahdaan oo janaasooyin bay ka cabbiraan iyaga oo soo hoosgeliya waxyaalaha looga baahan yahay qofka mariidka ah ee xanuunsanaya ciyaadadiisa iyo booqashadiisa iyo wixii u waajibayay ee dadka kale uu ku yeelanayay sheekhu laakiin waxa uu inoo soo qaaday in markaa uu qofku geeriyoodo waxyaalihii waajibayay ee dadka kale uu ku yeelanayay wuxu uhi sheekhu alladii ka yajibu calayna inagu waajibaya kifaa'iyan waajib kifaa'i ah lilmeyiti almuslim qofkii dhintay ee muslimka ahaa algayri shahiid ee aan shahiidka ahaynee khamsatu ashyaa waa shan shay gasluhu in la maydho wa takfiinuhu in la kanfo waasalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnuhu iyo in la aaso shantaa arrimood ayaa u waajibaya qofkii dhintay ee muslimka ahayn shahiidka ahayn waxau ihi sheekhu waxa u waajibaya ee macashara almuslimiin haddaan ahay korkeenna noqonaya ee uu inagu yeelanayo qofka dhintay ee muslimka ah ee aan shahiidka ahayni waa shan shay markaa muslim ayuu yidhi gaalka isaga waxyaalahaasi umay waajibin haddii uu yahay qof mu'aman ahoo dhexdeenna deggan in layska ganfo layska qaado layska qariyo ayuunbaa saaran in la maydhaana waa wax iska furan in lagu tukadaana waaba xaaraan iyadoo lama oggola wuxuuna yidhi alagayri shahiid ee aan shahiidka ahayn amaa kii isaga shahiidka ahaa waa ka ku dhintay fii qitaali alkufaari bisababi gaalada dagaalkeeda ka ku dhintay baa la yidhaaha sababta dagaalkana ugu dhintay isagu waxaanu yeelanaynin oo xaraam ka noqonaysa in la maydho iyo in lagu tukado salaadna yeelan maayo maydhidna yeelan maayo maryihiisa iyo dhiiggiisa isagoo leh ayaa lagu soo saaraya maalinta qiyaamaha baa nebigu sala allahu alay slam yidhi marka waa shan shay ka horreeya waxa weeye in la maydho ka labaadna waa in la kanfo oo jidhkiisii la qariyo in la qaado kadibna lagu tukado intaa kadibna la aaso shantaa shay ayaa u waajibaya alladii ka yajibu calayna inagu waajibaya kifaa'iyan kifaa'i wuxuu uga jeedaa bimacnaa haddii idaa qaama bihi lbacdu saqada alxaraju can albaaqiin aw ilif ka inagu waajibaya kifaa'iyan inoogu waajibinaya haddii qaar ka midii ay la yimaadaan waajibka intii kale ka dhacaya haddii ay cidila iman weydana lagu wada dembaabayaa lilmayiti almuslim meydkii muslimkaa u waajibaya algayri shahiid algayri shahiid ashaa la geliyey kelimatu hayr waxaa la dhaha waa akhtaada iska shaayaca noqotay al ina hayr la geliyaa ma bannaana hayri shahiid bay ahayd laakiin waa uuna iska kelmad mutacaarafa mat alghayri shahiid in la yidhaahdo khamsatu ashyaa waa shan shay qasluhu in la maydho wa takfiinuhu in la kanfo wa xamluhu in la qaado wasalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnu iyo in la aso daba shantii shay buu mid walba si gaar ah inoogu soo qabanayaa sheekhu ghaslulmeyit qofka dhintay maydhitaankiisii aqalu ghuslilmeyiti qofka dhintay maydhitaankiisa inta ugu yari waa tacmiimu jasadihi jidhkiisa in lagu camimo la wada gaadhsiiye bilmaa'i biyaah wa akmaluu sida ugu dhammayska tarnay waa ijlaasu in lasoo fadhiisiye maa'ilan isagoo loo yidhi ilaa qafaahu xagga qadaadka isagoo loo yidhi wa isnaadu dahrihi iyo dhabarkiisa in la tiiriyo wax la saaro waimraarulyaddi calaa batnihi in caloosha la mariyo gacanta uma qaslu sawaatayhi in la maydho labadiisa xumaysood bikhirqatin mara iyo golob isagoo qofku gashday lagu maydho uma tandiifu asnaanihi wa anfihi in ilkihiisa iyo sankiisa la nadiifiyo wa udanayhi iyo labadiisa dhegood uma tawdi'atuhu in loo weyseeyo uma intaa kadibna tacmiimuhu bilmaa'i biyo lagu camimo halaasan saddex jeer maca sidrin fi luulaa iyadoo ta hore qasil la raacin wa qaliili kaafuurin iyo kaafuur yar fi alakhiirati ta ugu dambaysa waxaa sheekhu leeyahay maydhitaanka qofka dhintay hortu inta ugu yar ee laga doonaya ee waajibkaa maydhitaankiisa uu ku dhacaya waxa weeye waa in jidhkiisa biyo la wada gaadhsiiyo hal mar in jidhkiisa biyaha la wada gaadhsiiyaa inta ugu yar weeye haddii wax nijaasooyin iyo waxay saarnaayena inta laga suuliyo dabeetana jidhkiisa hal mar biyaha la wada gaadhsiiyo inta ugu yaree ku filan waa intaa haddii la doonayo sida ugu dhammayska tiran waxa weeyaan buu leeyahay marka hore oo hortu dhinto waxay dhahdaan culimmadu waa in jidhkiisa la jilciyaayo waluyuna nafasiru baa la in xubnihiisa la isku celceliyaa si aanu u tawafinoo hadhowto marka la maydhayo iyo marka kafanta la gelinayo iyo marka la qaadayo iyo si aanay u adkaanin waa in xubnihiisa la jilciyaa waa in marka uu geeriyoodo indhaha la isugu soo celiyaa dabeed marka sidaa la sameeyo ee xubnihiisi iyo jidhkiisii la jilciyo la doonaya in la maydho waa la soo fadhiisinayaa isagoo weliba si toosa loo fadhiisin maayee sidaa dib loogu yar iinayo oo laguna tiirinayo dhabarkiisa waxa uu ku tiirinayaa qofkan maydhayaa jilibkiisa midig ayuu ku tiirinayaa gacantiisa midigna waxa uu ka saarayaa halkaa garabka midig halkaa fartiisaana wuxuu ku beegayaa nuqratu lqafa halkaa qadaadka daloolkiisa ayuu ku beegayaa saas ayuu u qabanayaa waxa kanuu leeyahy waimraarulyaddi calaa batnihi inuu markaa gacantaa bidixna calooshiisa sidaa u mariyo ayaa wanaagsan haddii ay calooshiisa wax ku jiraan fudulaad iyo dheeraadii si ay markaa uga soo baxaan intaa kadib marka uu sidaa sameeyo waxa uu maydhayaa labadiisa saw'atayn dabadiisa iyo xubinkan taranka ayuu birkhiqa birkhiqa khilqa ku maydhaya khilqa waxaa looga jeedaa un isagoo maro gacantiisii hoosteediya ku maydhi maayo ama galofis buu gashan ama mare iyo waxbuu ku duuduubi dabeetana sidaasuu ugu istijaynayaa ilkihiisa iyo sankiisa iyo ayuu iyagana nadiifin iyo dhegaha iyo intaa marka uu sameeyo waa u weysaynaya uma tawdiyaatuhu inuu weyseeyo ayaa laga maarmaanaya sidii qofkii noolaa loogu weysaysin jiray intaa marka la dhammeeyana biyihii ayaa lagu cammimayaa saddex jeer ayaa biyihii la wada gaadhsiinayaa iyadoo ta u horraysa lagu darayo sidri ama qasil baa lagu darayaa ama saabuun iyo ushnaan iyo wixii kale meeshiisa gelayay ayaa ta hore la raacinayaa si wixii wasakh ahayd ay uga goyso ta ugu dambaysana waxoogay kaafuura ayaa biyaha loogu daraya oo nooc udugana way tahay ta markaa jidhkana way ilaalisaa way adkaysaa hawaamkii iyo waxyaalahaana waa ay ka ilaalinaysaa haddii waxa weeye markaa qofka ay suurtagal tahay in la maydho weeye haddii masalan qofku uu muxtariq oo kale yahay mid gubtay oo kale uu yahay oo aanay maydhitaankiisu aanay suurtogelaynin waa loo gebagabaynayaa haddii ay suurtogelayada labdeedu tahay haddii markaa ay suurtogeli weydo maydhid iyo gebagabayntiisiba hadday suurtogelayso bacdu shaaficiya ayaa waxay tilmaamaan in la aasayo isagoo aan salaad lagu tukanaynin oo waxay dhahdaan waxa laga maarmaan salaadda ama shardi waxa u ah in maydhigu uu ka horreeyo hadduu maydhigi ka horrayn waayo oo maydhigi uu suurtogeli waayo lagu tukan maayo bay yidhahdaane sidiisaasaa lagu aasayaa oo waxay yidhahdeen low maata bihadmin wanaxwihi watacadara ikhraajuhu wagusluhu lam yusalla calayh bay dhahen lagu tukan maayo laakiin bacdu lmutaakhiriin ayaa waxay dhaheen salaada laga tegi maaye laa waja litarki salaa calayhi waa lagu tukanaya maxaa yeele qaacida usuuliya baa waxay almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur shayga kuu fududaaday shayga cuslaaday ee kale kaaga dhici maayo haddii ay labadaniba waajib bay ahayd in lagu tukadana waajib bahayd in la maydhaana waajib bay ahayd haddii ay suurtogeli weyday in la maydhaa dee waajibkii kala dhici maayo isagu waa maysuur oo kaa macsuurkaa isagu adkaaday ku dhici maayo wuxuu uhi aqalu gusli lmayiti maydka maydhitaankiisa inta ugu yari waa tacmiimu jasadihi bilmaa'i in jidhkiisa biyaha lagu wada camimo wa akmaluhu inta ugu dhammayska tirana waa ijlaasuhu in la fadhiisiyo mailan ilaa qafaaw isagoo xaqadaadka loo yili wa isnaadu dahri iyo dhabarkiisana la tirinoo weliba lowgiisa uu ku tirin wa imraarulyadi calaa baطni iyo inuu gacantiisa bidix alyusra mariyo calaa baطnihi uma qaslu sawatayhi bikhirqa waa inuu labadiisa xumaysoodna ku maydhaa khirqa iyo maro uma tandiifu asnaanihi wa anfi waa inuu nadiifiyaa sankiisa iyo ilkihiisa wa udunayhi labadiisa dhago uma tawdiyaatihu in loo weyseeyo weeye uma tacmiimuhu waa in lagu camiyo bilmaa'i biyo alaaan saddex jeer bimacnaa witri unbaa la rabaa tiro isdheer inay noqoto waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam inantiisii umukasum markii la maydhayey ee umucadiya waxay layd nebiga ayaa noo soo galay annagoo maydhaynaa iqsalnahaa bilmaa'i maca sidri alaaa khasalaatin wa fi laakhirati shay-an min kaafuur xoogay kaafuura marka dambena geliya ayuu yihi khamsan oo alaaan aw khamsan aw sabcan aw agsara ama inka badanba haddii a idinku sidaa u aragtaa witri unbaa laga maarmaana maca sidrin fi lulaa iyadoo towre qasi la gelin wa qaliili kaafurin iyo kaafuur yar fi lakhiirati ta dambe takfiinu lmayit halkana waa kafnidii maydka la kanfayey aqalu takfiini lmayiti maydka kafantiisa waxa ugu yeera satru jamiici jasadihi jidhkiisa oo dhan oo la wada asuro siwaa ra'si lmuxrim qofka muxrimkaa madaxiisa wixii aan ahayn wa wajhi lmuxrima iyo muxrimo wejigeeda wixii aan ahayn bihawbin waaxidin mari keliya wa akmaluhu sia ugu dhammaystiran waa sadru bihalaatin lafaa'ifa saddex maro oo dhaadheer fi dakari ninkii walifaafatayni iyo laba maro oo dhaadheer wa isaarun googarad wa khimaarun foodad xagga sare wa qamiisun iyo toob fil unhaa tii dhadiyeyd waxau sheekhu leeyahay markaa la maydho shayga ku xigaa waa kafantii kafanta waxa ugu yari waxa weeye waa mare jidhkiisa oo dhan wada qarisa waa xaqulmayit marka loo eego ama xagga ilaahay marka loo eego yacni cawradiisa haddii la asturo waxay leeyihin shaaficiyadu ayada intii kale waa dhacaysa laakiin sida ugu wanaagsani waxa weeye ugu yari waa in jidhkiisa oo dhan la wada qariyo laba meelood oo qofka muxrimkaa rag iyo dumarba ee xaj ama cumro isagoo xidhan geeriyooday laba meelood oo aan la qarinayn baa jira muxrimka isagu ninka isagoo xaraaman oo camal xaj ama cumro ku jira madaxiisa la qarin maayo haddii ay muxrimadoo gabadh ahaydna wejigeeda ayaana iyadana la qarinayn oon la asturaynin in alla inta kale jidhka soo hadhay in markaa la wada qariyo oo mare keliya lagu wada qariyo weeyaan inta ugu yari haddii akmal iyo dhammaystir la doonayana ninkii saddex maro oo dhaadheer oo mid waliba ay jidhka wada gaadhayso in lagu kanfo ayaa wanaagsan ruuxii dumar ahayd ayada in markaa shay hoosgunti oo gogarada loo geliyo in markaa khimaar madaxeed iyo xaggaa sare lagaga daboolo iyo qamiis markaa isagana sidii qofkii noolaayoo kale ah in markaa iyana loo geliyo toob iyo ama dirac iyo wixii lamida iyo lifaafataani laba maro oo dhaadheer ama saabiqataani bay mararka qaarkood cabiraane in haddana dusha lagaga sii xidho sidaas ayaa ugu dhammaystiran oo ugu wanaagsan bay yidhahdeen laakiin inta ugu yari waxa weeye waa hal maro oo qofka jidhkiisa la wada gaadsiiyo aqalu takfiini lmayiti waxa ugu yara satru jamiici jasadihi jidhkiisa dhammaantii in la wada asturo siwaa ra'si lmuxrima gabadhii muxrimada ahay ninkii muxrim siwaa ra'si lmuxrim ninkii muxrimkaa madaxiisa wixii aan ahayn wa wejhi lmuxrima iyo gabadhii muxrimadda ahayd wejigeeda waxaan ahayn bihawbin waaxidin mare keliya in lagu asuro waakmaluuna satruhu waa in lagu asro bialaai lafaa'ifa saddex maro oo dhaadheer fidakari ninkii walifaafatayni laba dhaadheer waysaarin googarada maxoos kundi wa khimaarun foodadiiyo wax markaa madaxa loogu xidho wa qamiisun toob ama yani waxaad tidhahdaa dirac oo kale fi lunsaa sii dhadigeed xamlu lmayit maydka qaaditaankiisii yaxsulu wuxuu ku xasilayaa xamlulmayiti maydka qaaditaankiisu biayi hay-a qaab alliyeedyo qaabkii kastoo tusamaa xamlan qaadid la odhanayo wa yaxrumu hay-adaa iyo qaabkaasi waa xalan in kaanad musdiriya haddii ay tahay qaab ihaane iyo markaa sharafdarra ay ugu jirto iyada ma wanaagsana ow yukhshaa minhaa ama looga cabsan asuquudu dhicid looga cabsanaya iyo inuu dhaco waxau sheekhu leeyahay in la qaado oo maydka laga soo qaado dee halkii lagu maydhayo halkii lagu yacni lagu kanfayey isla markaa la geeyana qabrigii iyo halkii lagu aasayey isaguna waxa uu ka mid yahay dee waajibaadkii qofkani uu lahaaye dadka kale uu ku waajibay haddaba qaaditaanka maydka waxa uu ku xasilayaa haya iyo qaab alliyaalyo qaabkii loo qaado ama naxash inta lagu qaado dee afar qof hareeraha ha qabtaan ama xasiir iyo caw ha lagu qaado ama laba qof sidaa ha u wada qabtaan qaab alliyaalyo qaabkii kasta ee laba arrimood aan midnaba aanay ku jirin ayuunbaa lagu qaadaya labadaa arrimood waxa weeye haddii qaabkan loo qaadaya qaab musri ah oo qofka sharafdiisii markaa meel kaga dhacaya ay yihiin sida isagoo dee la walqiyo oo kale isaga hadduu dee qof aan aadba weynan oo markaa la laalaadiyo oo kale amaa qaab dee looga baqanayo inuu markaa ka dhaco ciddan sida inuu ka dhaco qaabka alyaray qaabkii looga yaabayo ama qaabkii musri ahee aan wanaagsanaynin iyadoo way reeban tahay laakiin qaab alliyeelyo qaabkii xamli iyo qaadid lo odhan karayo labada arrimoodna ka aamina ayaa loo qaadayaa marka adiga gooraale marka uu dee naxashkan imika lagu qaadae afarta markaa rukun leh uu yahay waxa markaa wanaagsan dee hadday laba qof qaadi karayaan way qaadayan hadday afar ay qaadi karayaan way qaadayan haddii mid kaloo caawiyaa la raaciyo ayadana way bannaan tahay laakiin waxa aan marnaba aan furnayn sian innagu aynu samaynay inuu naxashka ku soo xoonno ee laga yaabo in labaatan qof qof waliba uu doono inuu meeluun qabsado iyada taasi waa waxaan bannaanayn weliba suquudka iyo dhicitaanka inay keentana waa laga yaabo dee dadkaa faraha badani intay kufaan oo qaarkood ay dhacaan dabeetana maydkii inuu ka siibtaa baa laga yaabaa marka waa in la iska sugaayo ciduna ay qaaddaa yaxsulu xamlu lmayiti maydka qaaditaankiisu yaxsulu xamlulmayiti wuxuu ku xasilayaa biayi hay-a qaab alliyeelyo qaabkii tusamaa xamlan qaadid lagu magacaabi karayo wa taxrumu xaaraan bay noqdin kaanad musriya hadday tahay qaab liita oo aan wanaagsanayn ayada xaaraan bay noqonaysaa ow yukshaa minha suquud ama looga cabsanayo dhicid in la luudiyo oo taayirka loo rogaanaa iyaduna waa mid aan bannaanayn waxaa la doonayaa in si caadiya loo wado haddii ay laami tahay dee inuu gaadhigu caadi isaga socdo orodee ziyaadaana la dooni maayo luudinna lama rabo si caadiya in loodhi haddii meeshu meel adag oo dee dhagxaan iyo waddooyin markaa cuncun ay tahayna dee qunyaroo sahala ayaa sida dadka kaleba loo mariyo ayaa loo marinaya laakiin inuu la yidhaahdo hala luudiyo ayada ma bannaana waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi jinaasada dedejiya maxaa yeelay hadday mid wanaagsan tahayna khayr baa u hormarinaysaan haddii mid xunay tahayna shar ayaa riqaabtiina iyo qorihiinaa ka dejinaysaane la degdega buuli arkaanu salaati cala almayiti arkaantii iyo tiirarkii salaadu ay lahayd ee lagu tukanaya qofka dhintay ayuu halkan inooga hadlayaa arkaanu salaati cala almayiti sabcatun waa toddoba anniya ka ugu horreeya waa niyo wa arbacu takbiiraatin iyo afar allahu akbarood waalqiyaamu cala alqaadir iyo qofkii karayey inuu istaago wa qiraa'atu alfaatixa faatixada inuu akhriyo weeye bacda ixda takbiiraat takbiiraadka midkood dabadeed wasalaatu cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam bacda haaniya waa inuu nebiga ku salliyaa tan labaad dabadeed wa ducaau lilmayiti meydka waa inuu duceeyaa bacda haalisa ta saddexaad kadib wasalaamu iyo salaamo naqsigii waa afarta waa toddobadaa waxa uu sheekhu leeyahay salaadan qofka dhintay lagu tukanayo arkaanta ay leedahay waa toddoba ka ugu horreeya waa niyo waa inuu niyo la yimaadaa oo uu niyeeyaa rag iyo dumar midka uu ku tukanayo mid xaadira ama khaayiba ka uu ku tukanayo waa inuu markaa qalbigiisa gashadaa kadibna afartii allahu akbarood ee kibaarood markaa uu ku kibaartaa siaynu horeba usoo tilmaannay tarafudkeedu iyadu markaa wax sunnaa nebiga ka sugnaatay ma aha laakiin ayagu shaaficiyadu waxay yidhahdeen carabka iyo qalbigu si ay isu kaashadaan ayuun bay u yidhahdaan way wanaagsan tahay lakiin wax nebiga ka sugnaaday maaha tarafudka ayay ku hadalku markaa waa inuu niyeeyahay oo taa qalbiga geliyaa intaa kadib arbacu takbiiraatin afar allahu akbarood oo takbiirtan ugu horraysaa ee dee lagu xidhanayo oo takbiiratulixraamkii xisaabsani ay ka mid tahay haddii markaa uu mid shanaad ku darana iyada wax salaadiisa ay ka noqonaysaa ma jirto waayan bacdu madaahib baaba qaba inay ilaa sabca takbiiraad inay yihiin sida nebigaba laga sheegay annahu kabara calaa xamsa sabcan inuu toddoba allahu akbarood ku kibaartay waa inuu istaagaa qofkii qaadirka ahaa ee awoodda u lahaa waa inuu istaagaayo markuu salaaddii janaasada ku tukanayo waa inuu istaagaa haddii uu kari waayo istaaggaa waxa u furan inuu fadhi ku tukado ayaa u furan fadhi inuu ku tukadaa mid u furan weeye hadduu istaagga kari waayo sidii salaadihii kaleba ay ahaayeen waxaa kaloo isagana lagama maarmaan ah wa qira'atu alfaatixa bacda ixda takbiiraat takbiiradaha qaarkood yacnii midkood dabadeed waa inuu akhriya weliba waxaana ugu wanaagsan inay ta koowaad dabadeed noqoto oo marka waa kibaarashada ugu horraysa ee takbiiratulixraamka allahu akbar yidhaahdo inuu faatixadii raaciyo ayaa ugu wanaagsan intaa kadibna nebiga ayuu ku sallayaa bacda haaniya markuu faatixadii akhriya bu haddana allahu akbar odhanayaa taa labaad dabadeedna nebiga ayuu ku sallinayaa oo salligii ibraahiimiyada ayuu akhrinayaa ta saddexaad dabadeedna qofkan meyidka ah ee dhintay ayuu u ducaynayaa duco ka mida ducooyinkii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ugu ducayn jiray qofka dhintay allahuma kfir la xayina wa mayitina wa shaahidina wa khaayibina wa sagiirina wa kabiirina wa dakarina wa unhaana ducooyinkii noocaas aha allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihu wacfu canhu wakrim nuzulahu wasic madkhalahu yacnii ducooyinkii noocaas ahaa ee mudkhalahu uu nebigu ugu ducayn jiray mid ka mida ayuu ugu ducaynayaa wasalaamu intaa kadibna waa uu salaamo naqsanayaa oo takbiirta afraad dabadeedna iyadoo weliba siday markaa cabdiga qaarkood tilmaameen iyada lafdeeda usii ducaynayo qof ka dhintay ayuu dabeetana salaamo naqsanaya arkaanu salaati cala almayiti arkaanta ku tukashada qofka dhintay lagu tukanayo arkaanu salaati salaadda arkaanteedu waxa weeye cala almayiti qofka dhintay lagu tukanayaa sabcatun waa toddoba anniyatu ka ugu horreeya waa niyo wa arbacu takbiiraatin iyo afar allahu akbarood waalqiyaamu cala alqaadiri inuu qofkii keliya istaago wa qira'atu alfaatixa faatixada inuu akhriyo bacda ixda takbiiraat allahu akbaraha middood dabadeed waasalaatu cala anabiy sala allahu alay wasalam nebiga inuu ku saliyo bacda haaniya ta labaad dabadeed wa ducaa'u lilmayit qofkii dhintayna waa inuu duceeya bacda haalisa ta saddexaad kadib wasalaamu iyo salaamo naqsigii dafnu lmayit halkana wuxuu ka hadlayaa sheekhu aasitaankii qofka dhintay aqalu dafni lmayit meydka aasitaankiisa inta ugu yar ama qabrigiisu an yakuuna fii xufra waa inuu god noqdaa taktumu raa'ixata urtiisa qarisaa wa taxrusuhu min asibaac bahalahana ka ilaalisaa wa akmaluhu si ugu dhammaystka tiranna an yakuuna fii laxd waa inuu luxudkaa iyo meeshaa jeexan uu yahay fi lardi alqawiya dhulka adageen dumidda looga baqanaynin wa shaqin iyo jeex dhexda ah fi rakwati dhulkii jilicsanaa wa an yakuuna waasican waa inuu yahay mid ballaadhan cumquhu dherarkiisuna qaamatu wabasta uu yahay istaag iyo gacan fidin fiihimaa labadoodaba yacni markii laxdigiiyo markuu shaqiga yahay labadaba waa in istaag iyo gacan fidin uu noqdo qadarkiisu waxa uu sheekhu leeyahay aasitaanka qofka dhintay waxa ugu yar inuu xufro iyo god waa in lagu aasaa xufrada iyo godka yacni lama raba in la yidhaha qofkii aan u dhisna aqal yar aynu halkan saraba uga dhisna meel jaajuulaya aqal yar aynu doodo saa nidaahno ayada kuma filaa waa in xufre iyo god loo qodaa oo dhulka la hoos mariyaa godkaana marka inta ugu yara aqalkaa la fiirinayo waa inuu xufre iyo god yahay laba arrimood laga helayo waa in raayaxadii iyo urtii ka soo bixi lahayd jidhkiisan waa inay qarinaysaa isla markaa bahalu inay la baxaan oo ay qotaanna waa inay ka ilaalinaysaa xufro iyo god labada arrimood laga helayo waa inuu noqdaa laakiin sida ugu dhammayska tirani waxa weeye laba qaab baa loo qodaayo halkan qofka la dhigayo ayaa laba qaab loo sameeyaa dhulku hadduu yahay dhul adag oo aan looga baqanaynin dumitaan waxa wanaagsan in laxdiga la sameeyo sanaynu dhinacaa marka qabrigii la qodo ee istaag iyo weliba gacanfidi qof meel dhexaada la gaadhsiiyo ayaa dabeetana halkaa dhinacaa looga qodayaa in qaadayso oo halkaasaa la gelinaya dabeetana hadhowtaa leban afka lagaga jarayaayo marka sidaa lebankaa loogu jara loogu dhiso ayaa camuuddii halka xabaalbilaashtana lagu guraya waa haddii dhulku uu yahay dhul adag oo aan looga baqanaynin inuu dumo haddiise uu dhulku yahay dhul jilicsan iyadoo waxaa la samaynayaa shaqi halkaa dhexe xabaalbilaashta bartankeeda ayaa laga jeexayaa dabeetna halkaasaa meeshii maydkuu gelayay ayaa la dhigaya saasaa loo dhigaya dabeetana qoryihii baa la dul saaraya jiingadayo wixii la helaa la dul saaraya dabeetna markaasaa camuudii lagu soo guraya weliba dhulkeenna badidiisa meel meel yaroo dee buura'ayo mooyaane sida ugu wanaagsani waxa weeye in shaqigaa lagu sameeyo dhexda laga aaso laakiin dadkeenni baan aqoon u lahay waayo waa dhul jilicsan aadna iminka loo dheerayn maayo oo beryihii hore ee aan dagaaladan iyo waxana aanay dhicin dadka marka laasi inta xabaasha la dheereeyo ayaa qofka qof ugu dheer baa la gelin jiro markaasaa la tiigsan jiro oo laga soo qaban jiray iminka xilliyadan dambe ee dagaaladan iyo dadka dhimashadoodii ay farabaatay waxaad arkaysaa nin dhabarkiisu ku muuqdo oo fooraroo kula iilkii baan duwaya macnaa dhabarkiisina wuu ku muuqday forarkiis waxaanu ku leeyahy iilkii baan qodayaa oon duwaya taasina waxa loo baahan yahay maaha dhulkii hoosaa u jilicsan markaasaa la yidhaha waa markiiba ha isku fadhiisto dhulka jilicsanadiisa haddii sidaa aadka loogu sii dheereeyo waxaa laga yaaba inaanu dumitaan iyo waxba keenin laakiin dhulkii oo jilicsan marka haddana sidaan loo soo dhoweeyo waxa iyaduna markaa ku filan ma aha ee dhibteeda ayay leedahay marka waxaa laga maarmaana in sidaa loo aaso oo cajsiga inta la iska daayo qofka sidaa qumaatigaa loo aaso halkan uu leeyahay wa an yakuuna waasican waa inuu yahay mid ballaadhan cumquhu qaama wabasta waa inuu istaag iyo weliba gacan fidin qof meel dhexaada yacni waa laba mitir iyo wax ka badan ayay noqonaysaa markaa fiihimaa markanay jilicsan tahay iyo markanay meel raqwo oo jilicsan ay tahay iyo markay adag tahayba labadaba waa in qaamada iyo bastada lagu fidiyo lagu sameeye ee inaan la odhan tani waa wax adagoo aynu ayada iska soo dhowaysanno waa inaan la odhanin qofkana waxa habboon in lagu aaso goobtaa markaasuu ku dhintay in lagu aaso ayaa laga maarmaana haddii aanu markaa meesha dee loo qaadaya xarameynka iyo aanay ahayn falan yunqalu lmayitu min beladi ilaa beladin aakhar ilaa liqaradin saxiix waxaa qalad iyo ujeeddo saxiixa in dee ardulxaramayn oo kale loo rarayo mooyaane lama rarayo xataa haddii wasiya uu ku sameeyo uu dardaarmo yidhahdo meesha ha laygu aaso meeshiina meelaha aynu sheegnay ee fadligale aanay ahayn wasiyadiisa lama fulinayo waayo dadkana dhib iyo tacab bay ku noqonaysaa isla markaa taakhiiru dafnina wuu ku imanaya oo aasitaankii oo dib loo dhigayaana waa uu ku imanaya in qofkana hore loo aasamayn dadkana inaan dhib iyo kharis la gelinin aan wax daa'ila ama faa-ilaahay aanay ka dambaynin ayaa laga maarmaanaya goobtaa markaa uu ku dhintay haddii ay dee ardulislaam tahay ardulkufaar iyada waa laga soo raya haddii aanay xabaalo gaala mooye meel kaloo lagu aasaanay jirinna xaaraan bay noqonaysaa xabaalo gaalada in lagula aaso ee waa in qofka ama dhulkiisii la geeye ama meel gaara lagu aasaa wadanka muslimiinta ay qubuuro gaara samaystaan laakiin inay qubuurta gaalada lagu daro meel halkana saliibka ka taagan yahay halkana xabaalo muslin ay tahay ayada ma furna aqalu dafni lmayiti waxa ugu yali an yakuuna fii xufra waa inuu yahay taktumu raa'ixatahu qariso wa taxrusu min asibaac bahalahana ka ilaalisa wa akmaluhu an yakuuna fii laxd waa inuu yahay fi lardi alqawiya dhulkii adkaa wa shaqin fi raqwa waa in jeex loo sameeyo dhulkii jeexsanaan waa an yakuuna waasica waa inuu cumquhu dekadii ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa waxa uu inoo soo horraysiiyey salaaddii iyo tahaaradii zakadiina waa inoogu xigsiiyey waayo salaadu waa xidhiirkii u dhaxeeyey qofka iyo rabbigii amaa waa cibaadadii badanka iyo jidhka zakaduna waa xidhiirkii u dhaxeeyey qofka iyo dadka amaa waa cibaadadii xagga maalka laga bixinayey mana kala maarmaan labadaasi oo inta badan qur'aanku waa uu xidhiidhiyaa sekada iyo salaadda oo aqiimu salaa waatu zakaa ilaahay inta badan waa israaciyaa ma kala reebo waayo laba kala maarmayo maaha waa xidhiirkii qofka iyo ilaahay udhexeeyey iyo xidhiirkii isaga iyo dadka udhexeeyey sekadu waa rugniga saddexaad ee arkaanulislaam waana qur'aanka si mufas si yacni mujmala baa loogu sheegay sunnaha ayaa tafsiiliyey oo aad iyo laxaad u balbalaaliyey sanadkii labaadee hijrada ayaana la faral yeelay xikmadda iyo ujeeddada loo faral yeelaynaa waxyaalo fara badan bay culimmadu ku tilmaamaan waxaa ugu muhiimsan inay tahay isu naxariisi iyo takaaful ijtimaaci inuu yimaado oo bulshada ay isu dheeli tirnaato waana adduunyadu waa daarulimtixaan oo dee laba qof oo laga yaabo inay isku mid yihiin amaba laga yaabo inay kala aqoon badan yihiin ayaa kii aqoonta badnaana laga yaaba inaan waxba haynin kii aan aqoonta lahayna laga yaabo hanti badan inuu haysto idan kan faqrigan iyo waxla-aantanaa lagu imtixaamaya inuu ku sabra lagu eegaya kana hantidan ilaahay u dhiibay ee faraha badan ayaa isagana lagu imtixaamaya bal inuu naxariisto masaakiintan iyo inuu xuquuqdii ay ku lahaayeen uu guto ayaa lagu eegayaa waxaana la yidhi haddii sekada loo bixin lahaa oo loo qaybin lahaa wejka saxiixa ee sharciga dhulka guudkiisa faqiir iyo qof baahan bal laguma arkeen maxaa yeelay alla xoolaha aqniyada waxa uu yeelay waxa dadka fuqarada ah ee baahan ku filan marka sanad walba wixii hanti iyo xoola ay lahaayeen mid walba miqdaar iyo qadar laga soo gooyo isla markaa lagu celiyana haddana dadkoodii baahanaa yacni barwaaqa iyo barako fara badan baa la heli lahaa wax faqiir iyo wax baahanna lama arkeen laakiin markii dowladihii islaamka ahaa ee ururin lahaa ee muhiimadda iyo ujeeddada lahaa la waayey waxay noqotay un si fardiya inuu qof waliba isaga bixiyo dee fardi markuu u bixiyo qof walba wax yar u dhiibana ujeeddadii laga lahaayo muhiimaddii iyo risaaladii ay gudanaysay ma gudanayso markaa sheekhu wuxu uhi azakaatu luqatan annamaau waa ziyaado iyo korar wa tadhiiru iyo taahirin wa sharcan xagga sharcigana waa ismun magac limaa yukhraju waxa laga bixin can maalin maal laga bixin ow badanin ama jidh laga bixin calaa wajhin maksuusin wej gaarana loo bixinayo ayaa la yidhaahdaa waxau leeyahay sheekhu xagga luqada ereyga zakaa bimacnaa namaa weeye waa kordhin zaka zarcu bimacnaa waa uu kordhay oo waa uu kobcay oo uu kacay baa la yidhahdaa tahiirna waa la yidhaha iyo daahirinoo qad aflaxa man zakaaha qofka daahiriyey nafdiisii ee xumaantii ka daahiriyey ayaa liibaanay sharcanna wuxuu yidhi waa magac uu leeyahay waxaan la bixinayo ee ama xoolo laga bixin ama jid laga bixinayo si gaarana loo bixinayo ayaa la yidhaahdaa oo waxa maal laga bixinayaana waa sakaatulmaalkii waxa jid laga bixinayaana waa sakaatulbadan ama sakaatulfitrigii weeye waataynu soo tilmaannay tacriifkii salaadda ay ku tacriifinayeen iyo kaniba inuu yahay yacni iska jumuud inuu ku jiro sibaqadii cibaadadu ay ka maqan tahay sidaa daraaddeed baa waxaa ka wanaagsan baa yidhaha in la yidhaha atacabudu lilaahi biikhraaji juz'in waajibin sharcan fii maalin mucayanin liطaa'ifatin aw jihatin makhsuusa waxa weeye ilaahay oo loogu cibaadaysto ilaahay baad ugu cibaadaysa waxaanad bixinaysaa waa cibaado ilaahay oo loogu cibaadaysta inaad bixisa qayb yar oo waajib ah oo sharci ahaan lagugu waajibiyey oo lagaaga waajibiyey maal mucayanahoo in gaadhay oo loo iilayo daa'ifo iyo koox ama jiho makhsuusaha loo iilayo waayo masaarifu zakaa waxna waa jiho waxna waa ashkhaas markaa wuxu uhi azakaatu luqatan annamaau wa ziyaada wa tadhiiru iyo daahirin wa sharcanna ismun waa magac limaa shayga yukhraju laga bixinaya uu leeyahay can maalin waxa maalka laga bixinayo magacuu leeyahy weeye aw badanin ama jidh laga bixinayo calaa wajhin makhsuusin weji iyo qaab gaarana loo bixinayo markaa namaa iyo tadhiirba way noqonaysaayoo namaa way noqonaysaa xoolihii waa ku barakoobayaan oo waa ku kordhayaan maa naqasa sadaqatun min maal baa nebigu sala allahu alay slam sadaqa maal ma nuqsaamiso bal waa barakaysaa waa ku kordhaa tadhiir bay u noqonaysaayoo qofkii iyo maalkiisiibana way daahirinaysaa shuruudu wujuubi zakaati almaali zakada xoolaha waajibitaankeeda shardiyaalka loo shardiyo shuruudu wujuubi zakaati almaali xoolaha sakadooda waajibitaankeeda shuruuddooda waa khamsatun shan alislaamu midi waa islaamnimo waalxuriyatu iyo xornimo wa tamaamu lmulk iyo milki dhammaystiran watacayunu iyo inuu yahay mucayan iyo qof markaa ama cid mucayaninoo dee la garanayo wa tayaqunu lwujuud jiritaan yaqiinah waa inuu isagana jiro wuxu uhi sheekhu shuruudda marka la eegayo sakada maalku ay waajibaysa waa shan shardi waxaa shardiga qofkan maalig ah ee xoolahali inuu islaam yahay isaga gaalkii hadda bixi la odhan maayo oo waa waajib bay kugu tahayo keen lama odhanayo laakiin waxaa la faraya dee islaamnimadii oo ka horraysa markaa sakadii waayo niyo ay waa cibaadada oo cibaadada niyo ayay u baahan tahay gaalkuna wax niyaahu leeyahay ma jirto waana lagu ciqaabayaa dee islaamnimadiiya ka tegitaankeedaba waa lagu ciqaabaya maalinta qiyaama laakiin wujuubulmutaalaba unba yidhahdeen iminka keen ayuun baan la odhanaynin xorriyad ayaa shardi ah addoonkii isagana sakowaa laguma laho dee waxuu leeyahayba ma jiro isagii ayaa xoolo la leeyahay ah wa tamaamu lmulk milki dhammaystiran oo taam ah ayaa iyaduna laga maarmaan ah oo milkiga taamkaana maxaa looga jeedaa dee iminka mukaatabka oo kale addoonka ee ka mida qoryaha sakada loo iilana ee sayidkiisi udhi intaa haddaad la timaaddo waan ku xoreeyey maalkaa uu gacanta ku hayaa dee isaga ayaa leh haddana milkigiisaasi milki taamahoo dhammaystiran ma aha waayo waxaad dhici karta intuu waxba soo waayo dee inuu istacjiiziyuu yidhaahdo soo waayo xooleo iska bixin kara ma addoonkaygii baan iska ahaanaya marka milkii dhammaystiran baan jirin bacdu lfuqahaa sida xanaabiladoo kale iyagu istiqraaru lmilki bay ka cabiraan yacni milki mustaqira inuu leeyahay oo ribxiga mudaarabada iyo waxyaalahaas ayay ka saaraan oo waxay dha dee in haddana khasaare yimaado meeshaba uu ka baxo ayaa dhici karta tacayun maaligu yacni inuu mucayan yahay ayaa isagana laga maarmaana mid cadoo la garanayo marka haddii xoolihii lagu waqfay fuqaro ama masaajid ama masaalix almuslimiin un la yidhi kuwa ayaga zake laga bixin maayo waayo iyagii lafdoodii ayaa dee shaygaa waqafka ah laakiin haddii qof mucayana lagu waqfo ama haddii jamaaco iyo koox mucayan ahoo la garanayo intiga koobanyin la yaqaana lagu waqfo ay leeyihiin zekadii way ku waajibaysaa marka ilaa tacayunkii iyo caynowgii baa jira wa tayaqunu lwujuud buuhi waa yacani jiriddiisuna waa inuu yaqiin yahay oo jiniin iyo urjiif wixii lagu waqfay isna zako yeelan maayo waayo wujuudkiisii ayaan isagana yaqiin ahayn oo waxaa dhici karta dee inuu isaga oo dhintayba soo dhasho shuruudu wujuubi zakaati lmaali maalka zakiisa waajibisadeeda shardiyaadkeedu khamsatun waa shan alislaamu ka horreeya waa islaamnimo waalxuriyatu iyo xornimo wa tamaamu lmulki milki dhammaystiran watacayunu iyo inuu yahay mid mucayan ah oo dee la garanayo o la tilmaamayo wa tayaqunu lwujuudi wujuudkiisuna waa inuu mid yaqiinooba yahay maa tajibu fiihi zakaatu min alamwaal halkana waa wixii ay ka waajibayn sekada ee xoolayaasha ahaa tajibu zakaatu fii sittatin min alamwaali li xoolaha ka mida ayay ka waajibtaa annacami min annacami nicmooleyday ka waajibtaa wanaqdayni labada lacagood waalmucasharaatu iyo kuwa toban meeloodoo meel la bixiyo wacuruudu tijaara iyo badeecada tijaarada waalmacdini iyo macdinta waarikaazi iyo waxa la aasay ee la heray waxau sheekhu leeyahay zakadu waxay ka waajibtaa lix nooc oo maalalka ka mida cinda almadhab shaafici waa nacamkii oo waa geeli iyo arigii iyo lodiyo isaga inoo keeni doonaan naqdayn labadii lacagood oo dahabkii iyo fidadii ah mucasharaadkii waa waxyaalahan cushurka iyo toban meeladoo meel laga bixiyo oo midhahana cinabka iyo timirta xagga xubuubkan kalena waxyaalihii xaalatan ikhtiyaar la quuto ee weliba idikhaariya kayd gala weeye curuudu tijaara waxa weeye alaabtii laga ganacsanayey macdinkii iyo waxyaalaha dahabka iyo fidada ee ilaahay dhulka uu geliyey ee dhulka lagala soo baxay rikaaz isna waa markuus waa wixii markaa la aasay ee shay khilqatan sida macdanta ugu abuuran aan ahayne dad uu geliyey ee dafiinuljaahiligaah lixdaa ayaa ay ka waajibtaa bay leeyahay madhab shaafici tajibu zakaatu fii sittati min alamwaali ayay ka waajibtaa min anacami nicmoolaydii bay kanicam min anicam bay ka dhigantay wanaqdayni labadii lacagood walmucasharaatu iyo waxyaalaha toban meeladoo meelsha la bixiyo wacuruudu tijaara iyo badeecadii ganacsiga waalmacdinu iyo macdantii warikaazu iyo waxaa la aasaye la helay haddaba mid mid ayuu sheekhu inoogu soo qaadayaa waxa uu leeyahay shuruudu wujuubi zakaati nacam nicmooleyda zakadeeda waajibitaankeeda shardiyaalka loo shardiyo shuruudu wujuubi zakaati nacami nicmooleyda zakadeeda waajibitaankeeda shardiyaalkeedu wahiya iyadu alibilu waalbaqaru waalghanamu weeyaane arbacatu waa afar annisaabu mid waa nisaabkii iyo qadarkii waalxawlu sanadkii inuu usoo wareego waisaamatuhaa kulla alxawl sanadka oo dhan in la foofiyo wa kownuhaa hayra caamila iyo inay tahay mid aan shaqaynin waa inay tahay waxa uu sheekhu leeyahay nicmooleyda iyada sakadeedu waxay ku waajibtaa oo shardiyaalka loo shardiyayaa waa afar haddana wuxuu inoo sheegay waxay nicmoolaydu tahay oo wuxuu uhi waa geela adhiga iyo lo'da waa saddexdaasaa nacam la yidhaahdaa waxaan intaa ahayn oo xayawaanah oo ay cayn ahaantooda uga waajibaysay ma jirto culimmada qaarkood baa fardaha ku dara oo yidhahda dee wax shabbahayoo la cunayo oo lagu intifaacsanayo weeyaan laakiin imaam shaafici waxa uu qabaa inaanay waajib markaan laysa cala almar'i fii silaaxi walaa fii farasi sadaqa yacni laguma laha qofka hubkiisa iyo faraskiisa sadaqa laguma laha axnaabtoo kaleo waajibisaa waxay leeyihiin macnaha waxaa looga jeedaa kuwii jihaadka haddiise dee fardaha lafdooda bayca mushtar laga dhigo dee ka ti curudijaar ahaan bay uga waajibaysaaye yacni cayn ahaantooda gama waajibaysa bay leeyihin shaaficiyadu haddaba afartaa shardi waxa weeye annisaab ka horeeya waa nisaab iyo qadarkii inay gaadho oo xoolaha mid waliba nisaab iyo qadar buu leeyahay go-an oo marka uu intaa gaadho ay sekadu kaga waajibayso haddii uu ka yaraadana aan isaga ka waajibaynin marka waa in adhigii afartan u gaadhaa loodii ay soddon gaadha geelii uu shan gaadhaa waalxawlu xawl iyo sanad baa laga maarmaana laga bilaabo marka uu milkigu taamka noqday ee qofkan ay milkigiisa nisaabkaasi soo galay markaa laga bilaabo waa in laba iyo toban bilood oo qamari ay u soo wareegaan haddaad soddon leedahay oo aada sanad iyo laba hayso maalintay afartan kuu gaadhaan unbaa xawlkii kow kuu noqonayaa macnaha soddonka waad soo hayso mar haddii bishii ugu dambaysay ay afartan noqdeen maya ee markaa uu qofka xawlku yani nisaabku u dhammaystirmo inbuu xawlkuna uga bilaabmaya waxaa kaloo shardi a ayana waisaamatuha kulla alxawl sanadka oo dhan waa in la foofiyo oo kale iyo daaq mubaaxa ay cunaysay kale iyo daaq mubaaxa wey inay cunaysay markaa tii macluufada aydee dee xidhnaydee wax loo dhigayey tii meel yar wax yaroo dee loo beeray ayana ku foofaysay seke laguma le ba yidhaahde haddii ayadu markaa mid iska foofaysa ay tahayna ama kayrulmaalig uu soofiyo oo masalan mid dhacay oo kale uu soofiyo taana laguma le ba yidhaaheen seko ee waa inuu maaligani foofiyaa uu daajiyaa kale iyo daaq mubaaxa u bannaan kulla alxawl sanadka oo dhan haddii uu masalan siddeed bilood oo afar biloodna ay ka maqnaato oo markaa uu nin dhacay foofiyo xawlkii waa go-ayaa bay leeyihiin wa kownuhaa hayra caamila waa inay tahay mid aan shaqaynin markaa dibidii kaaga shaqaynaysay beerta awrtii reerku dhaansanayuu wax ku raranayey mid kale oo ay wax kale ku qabsadaan wixii markaa camal haya qabanaya iyaguna shaqaynayaana iyaduna seke ma laha ee waa inaanay hayr caamila ay tahay shuruudu wujuubi zakaati nacam nicmoolayda sekadeeda waajibitaankeda shuruuddeedu wa hiya iyadu alibilu waalbaqaru waalghanam weeyana arbacatun waa afar annisaabu ka ugu horeeya waa inay qadarkii sakagoynta waa inay gaadhay waalxawlu sanadkiina waa inuu soo wareegaa waisaamatuha waa in la foofiyaa kulla alxawli sanadka oo dhan waa inuu maaligeedu foofiyaa wa kownuhaa hayra caamila waa inay tahy mid aan shaqaynin shuruudu wujuubi zakaati naqdayni labada lacagood sakadooda waajibitaankeeda shardiyaalkeeda shuruudu wujuubi zakaati naqdayni labada lacagood sakadooda waajibitaankeeda shardiyaalkeedu wahumaa aldahabu waalfida weeyaane halaaatun waa saddex alxawlu waa in sanadu soo wareegaa waannisaabu waa in nisaabkiiyo qadarkiina ay gaadhaa wahuwa cishruuna mihqaalan waa labaatan mihqaal fi dahabi dahabki waa inuu labaatan mihqaal ama labaatan diinaar waa inuu gaadhaa wa mi'ataa dirhamin laba boqoloo dirham waa inay gaadhaa fi lfida fidadii wa kownumaa waa inaya hayra xulliyin mubaaxin xulli mubaaxana waa inaanay ahayn ee xulli xaaraana waa inay noqdaan ama hayra xulliyin waa inay noqdaan waxau sheekhu leeyahay shuruudda loo shardinayo markay labada lacagood sekadu ay ka waajibayso oo dahabka iyo fidada ah waa saddex shardi saddexdaas shardi sheekhu wuxuu inoogu sheegay midka koowaad waa xawl waa inuu sanadkii u soo wareegaa oo xilligii ay tiradaa gaadhay nisaabkaasi ka goyska waa inuu sanad u soo wareegaa nisaab iyo qadarkiina waa inay gaadhaayo labaatankaa misqaal ama labaatankaa diinaar waa inay dahabka gaadhaa laba boqol oo dirham waa inay xagga fidadana gaadhaa nisaabku waa kaa waxaa kaloo nidhi waa inaanay ahayn xulli mubaaxa oo iyadoo dee dahab iyo fida ay tahay haddana haddii xulli mubaaxa oo ay dee gabadhi isku qurxinayso oo aan sirfi iyo xadgudubna aan lahayn ay tahay madhabka shaafici waa qaba inaanu seke lahayn ama bal jumhuuru lculamaa saas ayay qabaan inaan seke ku waajibaynin haddiise xulli mubaaxa uyo midni samaysan yahay ama sirfi iyo xadgudub uu ku jiro dee marka ay wax ciidda ka badan ay samaysato xadka ka baxsan sekadii markaa waa ka waajibaysaa axnaafda oo kale ayagu waxay qabaan ama ha badnaado ama yaanu badnaanin inay markaa sekadu ay ka waajibayso waa uuna asarada ku soo arooray ayuunbaa qoloba dhinac iska taagtay oo qaar ansixiyo qaar aan ansixinin ayuunbay isugu jiraan haddaba wuxuyna yidhi sheekhu markuu lacagaa ka hadlayay aldahab waalfida buyna yidhi dahab iyo fido dahab iyo fido lacagaha xilliyadaa la isticmaalayey ayaa waxay ahaayeen xilligaa carabtu waxay lahaayeen uun laba lacagood oo midi faris bay uga iman jirtay oo daraahimta fidiyadaa bay ahayd midina ruum bay uga iman jirtayoo daraahimta waxay danaaniirta dahabigaa bay ahayd ayaga carabtu cumlo khaas ah oo ayaga u gaara xilligaa ma ay lahayn labadubana waxay ka samaysnaayeen dee midna silvar bay ka samaysnayd midna dahab bay ka samaysnayd laakiin xilliyadan dambe dee labadiiba meesha way ka baxeen dahabkii oo dee lacagnimo loo isticmaalayo iyo fidadii oo lacagnimo loo isticmaalaya labadiiba meesha way ka baxeen wax alla waxaa maanta daraahim lagu leeyahay ama danaaniir la leeyahay ama dinaar alkuwayti ha la yidhahdo ama dinaar alciraaqi ha la yidhaahdo ama yacni dirham alimaaraat ha la yidhaahdo wax liyaaniya waxaasoo kale waa ama xaashiyo amaba waa naxaase iyo waxyaalo kale ee ma aha dahabkiiyo fidadii midnaba ma aha awraaqdana maanta beddeshay awraaqdii bay culimmadu isweydiiyeenoo qaar baa yidhi wax alliyaaliya waxaan lacagna ma aha dahabkiiyo fidadii ma aha ribana kuma jirto wax alliyaaliya waxay lacagii kala mid yihiin ma jirto yacni madhabkaasi waa madhab aad iyo dhaxad u daciif oo low culimmada qaarkood hama doortaan oo in la yidhahdo caalamka ribaba maanta ma jirto waa waxaan qadamu caalimin aanay maanta ku sugnaan karaynin oo aanay dhegaysan karaynin culimmadu si ay maanta u badan yihiinna dee waxay un ka soo qaadeen dahabkii iyo fidadii labadii lacagoodun halkoodii inay taagan yihiin oo sidaa dee maanta qiyamul ashyaa ay u noqdeen ee meherkii looga dhigayo ee wixii loogu kala iibsanayo beddel looga dhigayo ee daymihii loogu bixinayo inay ribadiina markaa gelayso lacagihii uun markaa dahabkii fidadii ay la mid noqonayaan haddaba waxa ay leeyihiin culimmadu waxay ahayduun hal nisaab oo dee naqdiga hunbaa la doonayay labada markaa cumladeed ee meelaha ka iman jiray unbaa lagu qadaray labadoodubana xilligaa way isleekaayeen oo dinaarku toban dirham buu ahaa xilligaa dinaarku toban dirham ayuu ahaa markaa labaatanka dinaar iyo labada boqol ee dirham way isleekaayanuun nisaabkii lacagta unbaa laba lac cumladood lagu kala qadaray waanay saasaanay isu leekaayeen laakiin xilliyadii dambe ayaa sicirkii fidadu aad iyo laxaad buu hoos ugu dhacay aad buu hoos ugu dhacya hoos u dhac fara badan baa ku yimid sidaa daraaddeed haddii labadii boqol ee dirham la qaato yacni qanigii wuxuu noqonayaa qof dee waxooga yaro qadaa'aiyo waxooga yarun haystaa halka dahabkii isagu sidiisii uu iska masalan meelo qaarkood khamsiina riyaalan buu noqonayaa konton riyaal ama saddex iyo toban dollar wax aynkaas oo kale ayaa haddii labadii boqol ee dirhamee fidada ahaa loo noqdo oo la is idhaahda iyada ku qadara ayay noqonaysaa halka dahabkii uu isagu markaa sidaa ka duwan yahay oo dee waxaana laga yeelay ciddanay sekada ku waajibaysa qani baa laga dhigay nisaabyaduna way isku wada dhawaayeenoo afartankan adhigaah iyo shanta neef ee geelah iyo soddonkan lo-da ah iyo wuxuu wax isku wada dhow oo isku wada qiimo ah ayay ahaayeen tafaawudka intaa leegi inuu dhaxeeyo oo masala maanta marka dahabkii la qaatana la yidhaha wax laba kun ku dhow marka fidadii la qaatana la yidhaha wax saddex iyo toban dollar ku dhow nisaabkii ha noqdo waa wax yacni aan habboonayn sidaa daraaddeed ayaa waxaa la yidhi maanta waxa habboon in lagu qadaro marka lacagahan la doonayo nisaabkooda in la soo saaro dahabka weliba markii danaaniirtii markaa la helay danaaniirtii islaamiga ahayd markii la helay cabdimelik ibnu marwan xilligiisii oo danaaniirtii islaamiga ahayd xilligaa lagu sameeyey o lagu faafiyey yacni afar giraam iyo rubuc ama shan iyo labaatan ayuu wasankoodii noqday idan markaa intaa loo eego shan iyo siddeetan giraam ayay noqonaysaa labaatankii dinaar ama labaatankii misqaal waxay noqonaysaa shan iyo siddeetan giraam idan maanta qofka lacag haysta noocay doontaba ha ahaatee wuxuu eegayaa un markuu nisaabkeeda soo saarayo inay gaadhayso shan iyo siddeetan giraamun adigu dahablaha un tag waxaad tiraa shan iyo siddeetan giraam lacagtaa somalilan intuu ka noqonaya dollar intuu ka noqonaya riyaal intuu ka noqonaya birta etoobiyaanka intuu ka noqonaya haddii markaa waxaad haysataa uu intaa gaadhayo sekadii waa ku waajibtay nisaabkii waa kuu buuxsamay haddii ay shan iyo siddeetankaa giraam waxa uu ka hooseeyaan sekadii kuma waajiba sadaqadii kalead bixinaysa mooyaane markaa wuxuu sheekhu shuruudu wujuubi zakaati naqdayni labada lacagood sekadooda waajibitaankida shardiyaalkeedu wahumaa adahabu walfida dahabkiiyo fidada weyne alaaatu waa saddex alxawlu waa inuu sanadkii usoo wareegaa wanisaabu nisaabkiina wa inuu galawo cishruuna misqaalan wa labaatan misqaal fi dahabi wa miata dirhami fi lfida markaa way isleekaayeen laakiin markii dambe fidadii oo meesha ka baxday danaaniirtii ugu dambaysay ee islaamiga ahayd markii la helayna four point twenty five bay noqotay idan shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ayuu noqonayaa markaa wixii u dhigmaa lacagtay doontaba ahaatee nisaabku maanta wa kawnuhumaa waana inaadaana hayra xulliyin mubaaxin xulli mubaaxa waxaan ahaynna waa inay yihiin shuruudu wujuubi zakaati almucasharaati waxyaalaha toban meeloodoo meesha laga bixiyo sakadooda waajibitaankida shardiyaalkeeda shuruudu wujuubi zakaati almucasharaati wahiya rutabu waa rutabka walcinabu iyo cinabka iyo wamaa yuqtaatu waxa la quto xaalata alikhtiyaari xilliga ikhtiyaarka oo min alxubuubi ah waxaa loo shardiya annisaabu huwa khamsatu awsuqin waa shan wasqi inay gaadho khamsatu awsuqin waa inay gaadho waxa uu sheekhu leeyahay waxaan mucasharaadka la yidhaha ee cushurka iyo ka tobnaad laga bixiyo waxa weeye mid waa rutab oo xagga midhaha waa rutab iyo cinab rutabku waa xaaladda shanaad ee timirtu ay soo maroo timirunbaa ka dambaysaa waa xilliyada markaa ugu malabka badan yahay midna waa cinab oo zabiibunbaa ka dambaysa oo inuu zabiibunbaa ka dambaysa oo sidan yaruu noqdo laakiin intaanu markaa kuusan yahay ee wada markaa dheecaankiiyo muudka uu yahay markaasaa cinab la yidhaahdaa xagga midhaha shaaficiyadu intaasay ka qabaan xaggan waxyaalahan kale ee ayagana zaracana waxay leeyihiin wax alliyaaliya wixii la quuto ee quud gala wixii aan la quudanaynin baa meesha ka baxaya xaalat alikhtiyaar la quuto xaalata daruura dee hadday imika dhabtu ku qabato carmaad iska cunaysaa caleentaad cunaysaa iyo dhimbiisha hadday kuu qabato markaa iyada dee xaalat alidraar baa waxaa la quudanaya laakiin xaalat alikhtiyaar iyadoon dhibi jirin shayga la quuto ee min alxubuubi waxyaali xubuubkii soo baxayey welibana waxay dhahaan idikhaar iyo kayd gala idikhaar iyo kaydna gala sida hadday qaamadidii tahay hadday heedii tahay hadday beriiskii tahay hadday arabikidii tahay hadday gellaydii tahay hadday shumburadii tahay yacni waxyaalahaasoo dhan bay noqonaysaa waxyaalaha xaalatan ikhtiyaar la quuto ee idkhaar iyo kaydna gelaya weeye iyo rudabka iyo cinabkaa shardiga lagama maarmaankahi waxa weeye waa in nisaab isaga nisaabkii waa inuu buuxsamaa oo khamsatu awsuqin oo wusqiba situuna saacan uu yahay waa in markaa saacina arbacata amdaadin yahay waa inuu gaadhaa taas ayuunbaa shardi ah markaa ay dee iyagu soo go-aan ayuunbaa markaa haddii lagu waraabiyey bilaa qarash haddii lagu waraabiyeyna toban meeloodoo meel baa la bixinaya haddii qarash lagu waraabiyena nisfulcushri baa la bixinaya oo toban meeloodoo meel baa la bixinaya haddii qarash lagu waraabiyo haddii makinada lagu waraabiye ama yacni xayawaan biyo usoo saarayo ama usoo dhaamiyo haddii lagu waraabiye waxaa loo bixinaya nisf alcushri haddii dee uun daad iyo webi lagu soo jebiyeyna ama daaduun uu ka cabayna waxaa la bixinayaa toban meelood oo meel halka markaa madaahibta kale ayagu markaas ay qabaan iminka axnaafda oo kale waxa ay qabaan wax alliyaaliya wixii dhulka ka soo baxa oo dhan in sakadii laga bixinayo int ama xalxabaado ama tamaandhahaado wax liyaaliya wuxuu doonaado waatuu xaqahu yowma xasaadi yani taasay camimayaan halka xanaabiladu markaa iyagu aleen waxay dhua ka soo baxaa ee angegaya ee qallalaya sii oolaya halkaa shaaficiyada ayay markaa iskaga dhow yihin ee miis markaa gala shuruudu wujuubi zakaati almucasharaati waxyaalaha toban meelood oo meesha la bixiyo sakadooda waajibitaankeeda shardigiisu waxa weeye shardu wujuubi zakaati almucasharaati wa hiya ruabu waa ruabkii walcinabu iyo cinabkii iyo wamaakii yuqtaatu la qudanaya xaalata alikhtiyaari xilli ikhtiyaar la leeyahy on idraar iyo dhibi jirin ee min alxubi annisaaba baa la shardiya wa khamsatu awsuqin waa shan wasqi inuu gaadho